kitaabkii shanaad ee muuse ee la yidhaahdo sharciga ku noqoshadiisa sharciga ku noqoshadiisa cutubka koowaad kuwanu waa erayadii muuse kula hadlay reer binu israa'iil markay joogeen webi urdun shishadiisa cidlada dhexdeeda oo ah caraabah oo ka soo hor jeedda suuf meel u dhaxaysa faaraan iyo tofel iyo laabaan iyo xaseerood iyo diisahaab oo koob iyo toban maalmood ayaa looga socdaa xoroob xagga buur saciir ilaa tan iyo kaadesh barneeca oo sannadii afartanaad bisheedii koob iyo tobnaad maalinteedii koowaad ayaa muuse reer binu israa'iil kula hadlay kulli amaradii rabbigu ugu soo dhiibay oo dhan taasuna waa ka dambaysay diliddii uu dilay siixoon oo ahaa boqorkii ree amor oo degganaa xashbon iyo coog oo ahaa boqorkii ree baashaan oo degganaa cashtarod ee etracii ku taal oo meeshaas ee webi urdun ka shishaysa oo ku taal dalka ree mo'aab ayaa muuse ka bilaabay inuu caddeeyo sharcigan oo wuxuu yidhi rabbiga ilaaheenna ahu wuxuu inala hadlay intaan xoreeb joognay oo wuxuu inagu yidhi buurtan in idinku filan waad degganaydin haddaba noqda oo guura oo waxaad tagtaan dalka buuraha leh oo ree amur iyo meelaha halkaas u dhow oo dhan oo ah caraabaah iyo dalka buuraha leh iyo dooxooyinka iyo xagga koonfureed iyo badda xeebteeda kuwaasoo ah dalka reer kancaan iyo lubnaan iyo tan iyo webiga weyn ee yufraad bal eega dalka waan idin hor dhigay haddaba gala oo hantiya dalkii rabbigu ugu dhaartay awowyaashiin oo ahaa ibraahim iyo isxaaq ee yacquub inuu siiyo iyaga iyo farcankooda ka dambeeyaba oo anna markaas waan idinla hadlay oo waxaan idhi anigu idinma aan qaadi karo keli ahaantay rabbiga ilaahiinna ahu wuu idin tarmiyey oo bal eega maanta waxaad u fara badan tihiin sida xiddigaha samada oo kale oo weliba rabbiga ah ilaaha awowyaashiin ha idinka dhigo kun jeer in ka sii badan intaad haatan tihiin oo ha idiin barakeeyo siduu idiin ballanqaaday oo bal aniga keligay ah sidee baan u qaadi karaa culayskiinna iyo rarkiinna iyo rabshadiinna haddaba siday qabiilooyinkiinnu yihiin waxaad kala soo baxdaan rag xigmad leh oo waxgarad ah oo caan ah oo anna waxaan iyaga ka dhigayaa madax idiin talisa oo idinna waad ii jawaabteen oo waxaad igu tidhaahdeen waxaad ku hadashay waa noo wanaagsan yihiin inaannu samayno sidaas daraaddeed waxaan soo kaxaystay madaxdii qabiilooyinkiinna oo ah rag xigmad leh oo caan ah oo waxaan ka dhigay madax idiin talisa oo ah kun utaliyayaal iyo boqol utaliyayaal iyo konton utaliyayaal iyo toban utaliyayaal iyo saraakiil siday qabiilooyinkiinnu ahaayeen oo waagaas ayaan xaakinnadiinna amray oo waxaan ku idhi maqla dacwadaha walaalihiin dhex yaal oo caddaalad ugu kala garsoora nin iyo walaalkiis iyo shisheeyaha isaga la jira oo xagga garsooridda dadka ha u kala eexanina kii yar iyo kii weynba waa inaad isku si u maqashaan oo ninna wejigiisa ha ka cabsanina waayo garsooridda ilaah baa iskale oo dacwadii idinku adagna ii keena oo anna taas waan maqli doonaa oo waagaas waxaa idinku amray wixii aad samayn lahaydeen oo dhan markaasaynu ka soo guurnay xoreeb oo waxaynu dhex marnay cidladaas weyn oo aad looga cabsado ee aad soo aragteen ee ku taal jidka loo maro dalka buuraha leh oo reer amor siduu inagu amray rabbiga ilaaheenna ahu oo waxaynu nimid qaadeesh barneeca oo anna markaas waxaan idinku idhi war waxaad timaadeen dalka buuraha leh ee ree amor ee rabbiga ilaahiinna ahu ina siinayo bal eega rabbiga ilaahiinna ahu dalkii buu idin hor dhigay haddaba u kaca oo hanti u qaata sidii rabbiga ah ilaaha awowyaashiin uu idiin sheegay oo ha ka cabsanina hana qalbi jabina oo mid kastoo idinka mid ahuba wuu ii soo dhowaaday oo wuxuu igu yidhi war aynu niman iska hormarinno si ay dalka inoogu soo baadhaan oo ay inoogu soo sheegaan jidka aan marayno iyo magaalooyinka aan tegayno oo anna taas aad baan ugu farxay markaasaan idinkala soo baxay laba iyo toban nin oo qabiil kastaba nin baan ka soocay kolkaasay noqdeen oo buurtii u kaceen oo waxay gaadheen dooxadii eshkol wayna soo basaaseen oo waxay gacmahooda ku soo qaadeen dalka midhihiisii oo innagay inoo keeneen oo haddana intay inoo war keeneen ayay yidhaahdeen dalku waa dal wanaagsan oo rabbiga ilaaheenna ahu ina siinayo laakiinse idinku waa diiddeen inaad u kacdaan oo waxaad ku caasiyowdeen amarkii rabbiga ilaahiinna ah oo teedhooyinkiinna ayaad ku dhexgununucdeen oo waxaad tidhaahdeen rabbigu nacaybka uu inoo qabo aawadiis ayuu dalkii masar inooga soo bixiyey inuu ina geliyo gacanta reer amoor oo ay ina baabi'iyaan bal xaggee baynu u sii kacnaa waayo walaalaheen ayaa qalbigeennii aad u cabsiyey oo waxay yidhaahdeen dadku waa inaga badan yahay wayna inaga dhaadheer yihiin oo magaalooyinkuna way waaweyn yihiin oo dayr samada ku tolan ayaa ku wareegsan oo weliba waxaan kaloo halkaas ku soo aragnay ree caanaaq oo markaasaan idinku idhi ha cabsanina hana ka baqana waayo waxaa idiin dagaalami doona rabbiga ilaahiinna ah ee idin hor socda si waafaqsan kulli wixii uu indhihiinna hortooda idinku sameeyey dalkii masar iyo cidladii oo aad ku soo aragteen sidii rabbiga ilaahiinna uhu sida nin wiilkiisa u sido uu idinku siday jidkii aad soo marteen oo dhan ilamaa aad meeshan timaadeen oo weliba waxyaalahaas kuma aydan rumaysan rabbiga ilaahiinna ah oo jidkii aad soo marteen idinku soo hor kacay si uu idinku doon doono meel aad teendhooyinkiinna ka dhisataan isagoo habeenkii dab ku dhex jira maalintiina daruur si uu idiin tusa jidka aad mari lahaydeen oo rabbigu wuu maqlay codkii ereyadiinna markaasuu cadhooday oo intuu dhaartay ayuu yidhi hubaal dadka qarnigan sharka ah midkoodna ma arki doono dalka wanaagsan oo aan ku dhaartay inaan awowyaashiin siinayo kaaleeb inayu funeh mooyaane isagu wuu arki doonaa oo waxaan dhulkii uu cag mariyey siin doonaa isaga iyo carruurtiisaba maxaa yeelay isagu dhammaan ahaanba ayuu rabbigu u raacay oo weliba rabbigu wuu ii cadhooday idinka aawadiin oo wuxuu yidhi adiguna halkaas geli maysid yashuuca inanuun oo hortaada taagan ayaa halkaas geli doona isaga dhiirigeli waayo reer banu israa'iil ayuu dalkaas dhaxal siin doonaa oo weliba yaryarkiinna oo aad tidhaahdeen waa la dhaqayaa iyo carruurtiinna maanta aan khayr iyo shar kala aqoon iyagu dalkaas way geli doonaan oo iyagaan siin doonaa iyana way hantigi doonaan laakiinse idinku noqda oo u guura codladii xagga jidka badda cas loo maro markaasaad jawaabteen oo waxaad igu tidhaahdeen rabbigu waannu ku dembaabnay haddaba waannu tegaynaa oo waxaannu u dagaalamaynaa sidii rabbigu ilaahayaga ahu nagu amray oo midkiin waluba wuxuu dhexda ku xidhay hubkiisii dagaalka oo waxaad mooddeen inay fudud tahay inaad buurta u kacdaan markaasaa rabbigu igu yidhi waxaad iyaga ku tidhaahdaa kor ha u kicina hana dagaalamina waayo anigu idinkuma dhex jiro haddii kalese waxaa laydinku layn doonaa cadaawayaashiinna hortooda oo sidaasaan idinkula hadlay laakiinse ima aydan maqlin ilowsa amarkii rabbiga ayaad ku caasiyowdeen waadna kibirteen oo buurtaad u kacdeen oo reer amoorkii buurta degganaa ayaa idinku soo baxay oo idinsoo eryaday sida shinnida oo waxay idinku jebiyeen saciir iyo tan iyo xormaah markaasaad soo noqoteen oo rabbiga hortiisa ku oydeen laakiinse rabbigu codkiinnii ma uu maqlin dhegna idinma uu dhigin sidaas daraaddeed qaadeesh ayaad maalmo badan degganaydeen intii ay ahaayeen maalmihii aad halkaas degganaydeen